three feet. So anyway, no, Georgia is just you know it's always got to play some.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ramadaan wanaagsan duhur wanaagsan sidoo kale dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah saddex iyo labaatanka bisha maarj sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta kusoo qaadan doono qaabkii ay soomaalidii hore u xallin jireen khilaafyada dhexdooda ka jira
xagga nabadaynta waxaa jiri jiray hadday wax dhacaan reer hebel markiiba rag baa loo diri jiray odayaal baa u tegi jiray waa la soo dhawayn jiray waxaa la ohan jiray waa dhacay haddii nin nin dilo waa loo dhiibi jiray waxaa la ohan jiray dila iyaguna intay xishoodaan yay sii dayn jireen ama dili jireenba oo ninka ninka loo dili jiray
ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida ciidamada ilaalada xeebaha dalka talyaaniga ayaa soo badbaadiyey ku dhowaad toddoba boqol iyo konton tahriibayaal ah waxayna kusoo badbaadiyeen laba howlgal oo kala duwan oo ay ka sameeyeen xeebaha koonfureed ee dalkaasi saacado un kadib markii ugu yaraan shan qof oo kasoo baxay xeebaha tunisiya ay ku dhinteen saddex iyo soddon kalena la waayey ilaalada xeebaha ayaa sheegay in ilaa laba boqol shan iyo sagaashan qof laga soo badbaadiyey doon kalluumaysi oo lagu qabtay meel boqol lixdan iyo toddoba kilomitr u jirta xeebaha bari ee gobolka calabria halka qiyaastii afar boqol iyo konton laga soo badbaadiyey markab kale oo kalluumaysi oo boqol siddeetan iyo shan kilomitr dhanka bari kaga beegan magaalada siricus ee koonfurta sicily howlaha samatibixinta muhaajiriinta ee talyaaniga ayaa isha lagu hayay tan iyo bishii februaayo lix iyo labaatankeedii kadib markii markab ku degay meel u dhow xeebta calabria ay ku dhinteen ugu yaraan siddeetan iyo siddeed qof toban kalena lagu waayey doontan ayaa la arkayey ka hor inta aysan degin balse maraakiibta booliska ayaa ku guulaystay inay gaaraan cimilo xumo awgeed laakiin siyaasiyiinta iyo hay-adaha samafalka ayaa su-aalo ka keenay sababta maraakiibta ilaalada xeebaha ee u diyaarsan howlgallada badan aysan usoo badbaadinin muhaajiriinta ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa wacad ku maray inuu dib u soo celinayo midnimadii israel iyadoo ay sii kordhayso kala qaybsanaanta ka lalatay barnaamijka dib u habeynta garsoorka ee dowladdiisa ay wado xilli booliska ay rasaas ku fureen mudaaharaadayaal xiray waddo weyn oo ku taala magaalada talaviib dibadbaxayaashu waxay ka cabsi qabaan sharciga dib u habeynta garsoorka ee lasoo jeediyey taas oo kordhinaysa awoodda siyaasiyiinta ee maxkamadaha oo ay ku sheegeen inay halis ku yihiin dimuqraadiyadda israa'el saaxiibada israa'el ee dibadda ayaa iyaguna walaac ka muujiyey dib u habeyntii la sameeyey tobannaan kun oo israa'iiliyiin ah ayaa mudaaharaad ka dhigay magaalada tel aviv iyo magaalooyin kale iyagoo kasoo horjeeda sharciga dib u habeynta benyamin netanyahu oo khudbad ka jeediyey telefishinka ayaana sheegay inuu go'aansaday inuu horumariyo dib u habeynta balse uu doonayo in la gaaro xal ay aqbali karaan taageerayaasha iyo kuwa dhaleecaynta soo jeedinaya dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa laascaanood noogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadka waxaan ku eegi doonaa sida dadka hore ee soomaaliyeed iyo kuwa haad jooga ay u xallin jireen colaadaha nabadana loogu dadaali jiray iyadoo guud ahaan deegaanada soomaalida haatani ay ka dhacaan dagaal beeleedyo kuwaasoo salka ku haya daaqsinta iyo deegaamaysiga ugu horreyn barnaamijkana waxaa marti noogu ah oday cabdilaahi xirsi binow oo ka mid ah waxgaradka gobolka sool in badanna kusoo jiray xalinta khilaafaadka iyo sidii dadka nabada ay ugu wada noolaan lahaayeen ugu horreyn cabdilaahi ayaa sharixi doona muhiimadda nabadu ay leedahay sidoo kalena siyaabaha loo xaliyo iyo waxyaabaha soo celceliya khilaafaadka cabdilaahi xirsi kusoo dhawow v o a adoo aada iyo aada u mahadsan waxaan idinku salaamayaa afar iyo tobanka iyo boqolka dhaqankan aadi weydiisayna dhaqankii waxaa ka hadhay waxaan badnayn waxaa ka hadhay dabateed weeye taasoo ay beddeshay siyaasad iyo aqoon korodhay iyo xabaarad ay beddeshay dadku baadiyuu ku noolaan jiray baadiyaha nin kasta oo maaragtay xitaa magaalooyinku nooc min albaadiya ay ahaadeen hadday ahaadeenna dadku wuu kala xishoon jiray dhaqan baa jiri jiray xishood baa jiri jiray waxbaa laysu reebi jiray waxbaa lagu dhaqanka dib loogu dhigi jiray dadku xidid buu ahaan jiray waxaa go-ay horta waxaa go-ay bahalkii wixii la oran jiray xididnimadii iyo sooriyadii iyo dhaqankii iyo tullimadii iyo jeclaantii iyo soomaalinimadii iyo hilowgii iyo rabitaankii yaa meesha ka baxay taasoo ay sababtay qabyaalad iyo oo xun oo uraysa iyo qori baas waxaynu maqli jiray beliya baas baaskii waa qoriga yimi beladiina waa dhacdada ay sababtay waxaa yimi qaad dadku ma cuni jirin qaadka waa ma jiri jirin qaadku waa miyir qabay raashinkan la leeyahay waxbaa lagu soo daraa iyo waxbaa lagu waxeeyaa iyo kaaha cunina iyo kaaha waxaysana iyo waa dhacay ma jiri jirin dadku geel iyo buumaali jiray lo iyo adi hilibkooda iyo caanahooda cuni jiray dadku dad miyir qaba buu ahaa dad kala xishoonaya oo israba buu ahaa dad tullima buu ahaa dad xididnimadiisu habaysan tahay oo isu dhaqanka isu dhiganayu ahaa ceel baa laysku qaban jiray wax kale layskuma qaban jirin ama waxaa laysku qaban jiray guri baa laysku qaban jiray anaa degaya iyo anaa degaya wax weyn oo laysku qaban jiray ma jirin sababtoo ah dadku dhulka haddeer waxa laysku qabta ee ugu badani waa dhulka qof waliba wuxuu toban kilomitr shan kilomitr lix kilomitr afar kilomitr laba kilomitr yuu ootay waxaasa ugu badan nabadana sibaa loo xidi jiray colaadana sibaa looga hortegi jiray bal ka waran dhaqamadii wanaagsanaa ay lahaayeen raggii hore ee ay nabadda u xidi jireen waxyaabaha ay ku duuran jireen iyo siday colaada uga hortegi jireen ama ay fafaalaheeda ay u damin jireen in halkaasi colaadii ka dhicin
waxaa arintaasi waa arrin jirtay waa arrin maanta la baadhbaadhayo laakiin aan joogin xagga nabadaynta waxaa jiri jiray hadday wax dhacaan reer hebel markiiba rag baa loo diri jiray odayaal baa u tegi jiray waa la soo dhawayn jiray waxaa la ohan jiray waa dhacay haddii nin nin dilo waa loo dhiibi jiray waxaa la ohan jiray dila iyaguna intay xishoodaan yay sii dayn jireen ama dili jireenba oo ninka ninka loo dili jiray maanta ma jirto waxaa dhimanaya qorigii baaska ahaa yaa shaqaynaya waxaa dhimanaya boqol qof konton qof labaatan qof soddon qof shan qof ayaa dhimanaya marka wiil jiriisaa gacanu taago ayaa dhimanaya waxayba horta ku kala bedelan yihiin dadka dhintaa qof buu ahaan jiray sanadkii waxaa la odhan jiray qofkaasi inteebaynu mag bixinay tobankii sannadood hal magaa la bixin jiray labaatankii sannadood hal magaa la bixin jiray kow dhaqankii waxaa luusay odayaashii yaa meesha ka baxay oo siyaasiyiin noqday oo
ragga hore marka dee geed bay lahaayeen geedkaasaa loogu tegi jiray talada ay ka gooyn jireen bal ka waran qaabka ay nabadda u xallin jireen iyo siday u xidhi jireen iyo waxyaabaha muhiimka u ahaa maxay ahaayeenteena kuwan hadda aynan u gelin cabdilaahu qabada nabadda waxaa loo xalili jiray inta loo yeedho marka nin dhinto ee nin dhinto ma jirin dad fara badan oo dhintaayo hal ninaa dhiman jiray dabadeedna labaatan oday baa soo kici jiray labaatanka oday waa la soo dhowayn jiray geed baa la fadhiisan jiray ninkiina waa la wadaa waxaa la odhan jiray ninkiina waa kan xigaaloy naga qabta ninka naga qabta dabadeedna waxaa la odhan jiray markay halkaa istaagto waxaa la odhan jiray waanu ku qanacnay waanuna ku kalsoonnahay waana yeelnay ama mag baa la kala qaadan jiray ama waaba layse saamixi jiray sidii shareecada islaamku ahaan jirtay cabdilaahu marka laga hadlayo guurtinimada ama la rabo inuu ninku guurti noqdo oo nabadda loo diro waxyaabaha dadkii hore iyo kuwan hadda jooga maxay ka eegi jireen marka la yidhaha ninkaasi waa nin guurtiya oo garta geli kara oo nabadda ka shaqayn kara xalla ka keeni kara waxaa ah kale ku kala bedelan yihiin horta dhaqankii waa inaad wadataa oo dhaqankii leedahay waa inaad dadka meesha dhibaatadu ka dhacdo waxaa la geeyaa waxgarad waxaa loo yeedhaa dadkii dhibaatadu ku dhacday waxaa lagala hadlaa dhibaatadii inayan waxba ku darin waxaa la hadlaya culimmada ugu horraysa waxaa xigaya dadka waxgaradka ah waxaa xigaya cuqaasha waxaa xigaya isimada mar haddii intaasi wada qaabishtaan iimaankiisu waa joogay maanta waxaa dhacda wuxuu ahaa dhaqan xishoodkiisa wata wuxuu ahaa dhaqan tullimadiisa wata wuxuu ahaa dhaqan sukeeyanimadiisa wata wuxuu ahaa dhaqan waxquudhkiisa wata wuxuu ahaa dhaqan wanaagiisa wata wuxuu ahaa kala dambayntiisa dhaqan wata hadeer maanta ma jirto kala dambayn iyo xididnimo labadii isu sadoga ahaa yaa isdilaya ilaahu aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka nabadda la xalinayo waxyaabaha hadda aynu sida weyn u aragno waxaa ka mid ah iyadoo dadku heshiiyeen oo kitaabka jaamaca lagu dhaariyey oo gacanta la isu saaray bay nabadaasi wax ka soo noqdaan oo dagaaladay bilowdaan guud ahaan deegaanada soomaalida oo dhan arrimahaas ayaa dhawaanahani ka dhacayay bal ka waran dadka hore marka nabaddu ka xidhanto iyo kuwan hadda nabadda marka la xidha ay dib u furmayso maxay tahay sababtu dadkan maanta heshiis kamaba xidhmayo wiil yar oo qori sita ayaa shir dhan oo laysugu yimi oo qabaayila oo intaasi ku baxday oo nabadeyn laga rabay laba wiil oo yaryar baa burburinaya oo fitir fatir u qaadaya oo shirkii oo loo fadhiyo qori intay qaadaan dadkii ku laynaya kow tii hore waxay ahayd kuma dhacayn wiilku aabbihii qorina maba sidanba maba sidanba qorina looma ogolayn reerku afar qori hadduu leeyahay afarta rag waaweyn oo mas-uulaba ahayn jiray shan qori hadduu leeyahay toban qori hadduu leeyahay intaas ahayn jirtay mas-uuliyiin bay ahayn jirtay la heshiiyo oo heshiis dhaco dadku kuwa ku heshiiyeen xoolaha la bixiyo qofka xaqiisa la siiyo qofka nabaddu siday ku xidhantaa haddii qofka oo kale uu xaqiisa waayo ama qofka wixii lagu heshiiyey uu fuli waayo oo kale dhibaatooyinkaas oo kale nabadda dhaawac ma u geysan karayaan afar iyo labaatan saacad berigii hore afar iyo labaatan saacadood ama muddo toddoba casha iyo xaqa lagu bixin jiray isaga oo geela boqol iyo baa laga soo qaadi jiray boqol halaad ilaahay sharci gareeyey oo muqallado ah iyo khaba ah oo boqol ah mukhafafo ah yaa laga soo qaadaa kerna muqalidaa laga soo qaadaa reerreer baa waxay ku daraan toban dheeraada iyo gabadh ama laba gabdhood ku dari jiray toddoba cashana magtu kama badan jirin hadda shan iyo toban sannadood labaatan sannadood lix sannadood siddeed sannadood magtii ma baxayso ninkiina joogsan maayo wiilkiis wiilkii walaalkii ah ma joogsanayo isagoo wax dila ama xaqii qaata maahae magta lama bixiyo dadku hadday magta bixinayaan sidan waa la dhaami lahaa sidan nabadduna waa wanaagsanaan lahayd sidanna waa la dhaami lahaa haddeer xoolo looma jeedo inoo qaybiyaa la yidhaahaa maba bixiyaan dad baanba bixinba dad yar baa bixiya nabadda had iyo jeeraale mag kasta oo oo wax la dilay waxaa bixiyey waxay saddex meelood bay maraysaado ama labaa maqan ama meel baa maqan waxaana waxaa bixiyey intii waxgaradka ahayd intii kale ee xoolahan lagu qoray ma ay ogola inay bixiyaan ma ogola qacda iyo dagaalku iyadu ka taagan yahay isagu waxaaba la macno ah intaa qabatay ama qaalintaa qabatay ama awrkaa qabtay ama tuludaa qabatay yaa isaga la weyn dhibaatada iyo dhimashada kan wax dilay alla ku sababay inuu xaq baxo lama weyne kan uu ehelkiisa yahay kan xaqa lahaa inuu qaato oo uu xaqiisa qaato lama weyne waxaa la weyn qaalinta ama awrkaa laba jirka ah ama qaalinta saddex jirka ah barnaamijkeeni sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti noogu ah caaqil cabdilaahi xusbinow cabdilaahi marka la leeyahay nabadaasi ha xidhanto waxyaabaha wanaagga ah ee nabadda salka u noqda ee dadka looga baahan yahay maxaa ka mid a waxaa ka mid a marka ugu horaysa horta reerkii in loo tago oo la tacseedeeyo marka labaadna in isla maalintii marka qofka la aaso in loo tago oo la yidhaaho beritana maanta tacsidii baynu shaqsigii baynu aasnay reerkiina la tacsideeyey berito inaynu wada fadhiisanno waxaa ka mid a in magta loo qabto magtan sanadka iyo labada sannadood iyo loo qabanayo in loo qabto toddoba casho ama shan iyo toban casho oo geel lagu bixiyo geel geel lagu bixiyo lacagtu laba qodob midna ma ahaa midna meeshiisa uu galay geelaa ka wata yaradka waxa la yidhaaho ee dadku yaradka u bixiyo lacag kasta oo yarad loo bixiyo ninkaasi waxba ma bixin shan halaadoo uu bixiyo yaa ka magac weyn kow magta lacag baa la bixinaya intaasoo kun baa la bixinaya intaasoo kun baa la bixinaya intaasoo kun baa la bixinaya ma jirto muddana waa raagaysaa magtaasina ma dhammaanayso in deg deg loo bixiyo oo toddoba cashadii magtii toddobada cashe ahaan jirtay tii shan iyo tobanka ahaan jirtay tii sideedda cashe ahaan jirtay taan bisha gaadhi jirin meeday ma jirto dadkiina isdayn maayo haddii aan magtii layska bixin qolada wax disha waxaa jira nahab guurtiya oo wax lagu xaliyo oo nabadda dadku ku xaliyaan dadka qaarkii waxaa jira dad badan oo aan nabadda ehel u ahayn oo raggii horena dee waa la calaamadan jiray bal ka warran marka la yidhahdo ninkaasi xaaji qaadna maaha nin nabadeedna maaha marka uu qofku ku waayi kara inuu ergey nabadeed noqdo waa qaabkee horta maanta nin waxgaradii ma rabo inuu xaajaba galo sidiisaba waxaa loo eegi jiray hebel baa caqli leh raadiya baa la odhan jiray hebel baa nabad jecel raadiya hebel baa caalinahe raadiya hebel baa dhaqanka yaqaana raadiya nin la raadiyaa ma jiro inta markaa ishesha yaa wax allaale waxay doonta samaynaysaa waxaa ku jira anna way kan moogta waxaa ku jira udub xiji waxaa ku jira nin aan xoolahooda iyo maalkaa iyo intaa garanaya laakiin wax ka shisheeya iyo wax ka sokeeya iyo wax aakhiro jira iyo wax adduun jooga midna aan garanayn dadkii caqliga lahaana maanta dee dadkii horena dhimayey dadkan dambena siyaasad buu ku jiraa shareecadii islaamka ahayd baa laga tegey kitaabkii qur-aanka ahaa baa laga tegey wax isweydiinayaa ma jiraan qolo sharci ku dhaqantaa ma jirto qolo diin ku dhaqantaa ma jirto qolo kitaabka inoo eega ma jirto inagoo barnaamijkeena soo gabagabaynayna door baa jiri jiray odayaashu ay iska leeyihiin cuqaashuna ay leeyihiin isimada iyo garaadadu ay iska leeyihiin marka nabadda la xalinayo xalinta guurtida kala duwanee ilaa culimaaudiin leh ilaa isimo leh ilaa dhaqan leh mararka qaarkoodna door fiicanna ay qaataan odayaasha kale ee bulshadu bal nooga war marka ugu horeysa arrinta horta waa in loo diyaariyaa wanaageeda marka ugu horeysa labada meeloodba waa in looga diyaariyaa in ay wanaag ku dhammaato kow marka labaad waxaa loogu horeysiiyaa sida kitaabka qur-aanka ah shareecada islaamka ah culimaaudiinku waa inay dadka wacdiyaan oo nin waliba yidhaahaan waar berrito laba mitir baad gelaysaade ilaahay ka baq oo uu qofku horta isagoo ilaahay xusuustan waxaystaa waa in dadku guurti waxgarad ah waa in la sooqaa guurtidaa waxgaradka ahi waxay garanaysaa qofka waxa uu ku ciilqabo iyo waxa uusan ku ciilqabin in dadka waxgarad mar haddaanah jirin oo dad arrin kasta oo aad gelayso sideedaba horta waa inaad garanaysaa arrin kasta oo aad gelayso haddii aadan garanayn oo wax kaa dhiman yihiin oo aad waxaysanayso gaadhiga ninka aan aqooni ma kaxayn karo diyaaradaa ninka aan aqooni ma duulin karo dad yar baa maanta garanaya oo far ku tirsiya oo aan badnayn moogta marka nabadda la guddoominayo yaa shir guddoomiya marka geedka la fadhiyo ama magaalooyinka hadda maadaama ay dadku hadda ku badan yihiin xilliga miyiga la joogay oo kale sidee loo gudoomin jiray cabdilaahu horta marka geedka laysugu tago labada dhinacba diyaar looga yahay nabadda horta labada dhinacba dhinaca wax ku dhaceen iyo dhinaca wax geysatay labadaba waa inuu yihiin kow waxgaradku waa inuu hadlo laba culimmadu waa inay ugu horayso oo wacdiga sii dayso saddex cuqaashu waa inay hadasho oo ay ballan qaado cuqaasha halkaa jooga wanaaggii iyo inayn waqti qaadanayn garaadadu waa inay guddoomiyaan oo duceeyaan markaa waa in la yidhaaho garaadka dabadii lama hadli jirin moogta garaadadu waa inay duceeyaan haddii mar hadday garaadadu duceeyaan oo garaadadu hadlaan oo garaadada wax la dabadeed lama hadlo waa hadalkii ugu dambeeyey hadalkaa garaadkuna ma ogola inuu isdhaafo inuu wax daqiiqad ku darsado waa inuu qabto bil maa in lagu keeno xoolaha bil bishaana waa la fadhiya cabdilaahi waxyaabaha sida weyn looga hadla waxaa ka mida nabadda oo kale waxaa dhibaato ku hayn jirtay ama dhibaatoba ku keentay waxaa la yidhahdaa ereyga ama dilqaafka ergeyga maxaa looga baahanya dhanka asluubta iyo xalinta khilaafaadka marka ugu horeysa maxaa looga baahanya ergey ergeygu wax wacan waa inuu ku hadlo wax nabadda xidhaya waa inuu ku hadlo wax aan keenaynin dhibaato waa inuu ku hadlo maanta ee nin waliba la kala ridanayo qof waliba wuxuu doonaya ku hadlayo ma aha nabadayn iyo hadalladan
aada ayuu u mahadsan yahay cabdikariin olol oo nala socodsiinayay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka markana dhagaystayaal dhinacii cayaaraha haddii aan fiirino kulamo ka tirsan israafraabyada iyo waliba ciyaaro saaxiibtinimo oo xulalka ay ciyaareen ayaa shalay la ciyaaray ciyaartii ugu kululeed ayaa waxa ay dhex martay xulalka italy iyo england ciyaartan oo ka tirsan israafraabka koobka qaramada yurub ee ayaana ka dhacday gudaha dalka talyaaniga ingiriiska oo marti ahaa ayaana laba iyo hal ku badiyey waxaa ciyaartan calaamadda casaanka ka qaatay ingiriiska lukashow talyaaniga ayaana qaybihii dambe si weyn u weeraray ingiriiska iyagoo doonayay inay soo barbareeyaan macedonia iyo malta oo wada ciyaarena waxaa labiyo hal ku badisay xulka waqooyiga macedonia sidoo kale kulamadii kale ee dhacay waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kazakistan iyo slovenia labiiyo hal slovenia ayaa ku badisay denmarka waxay saddex iyo hal uga badiyaan xulka finland san marinona waxaa oo gurigeeda joogto waqooyiga ireland ayaa labiyo eber uga badisay bosnia herzegovina iyo ireland oo wada ciyaarina waxaa saddexii eber ku badisay bosnia bortuqaalna waxa ay afar iyo eber uga badiyeen xulka litwania christiano ronaldo ayaana si weyn uga dhex muuqday slovenia iyo luxemburg eber iyo eber ayay ku kala baxeen kulamo kale ayaa maanta dhici doona natiijooyinka ku soo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa dhinaca afrika haddii aan fiirino xulka bartamaha afrika ayaa saddex iyo eber uga badiyeen madagaskar gaanana hal iyo eber ay uga badiyeen xulka angola algeria waxay labiyo hal uga badisay xulka niger kongo oo gurigeeda joogtana waxaa labiyo hal ku garaacday soud suudan zambiya iyo lesoto oo wada ciyaarana zambiya ayaa saddex iyo eber ku badisay gabon waxay hal iyo eber uga badisay suudaanta waqooyi natiijooyinka kulamada maanta dhacaya dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa iyadoo xulalka qaramada qaarkoodna ay yeesheen kabtanno cusub kuwaas oo uu ka mid yahay xulka faransiiska oo loo magacaabay imbabe wararkeennii cayaaraha waa naga intaa markana kaalmihii heesaha ee nebi ammaanka ramadaan
barnaamijkaasi ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeena galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo